الحمd لله الثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا mنه ma جhلna وذkrna mنه ma نsيna waa saxaabiga afartan iyo saddexaad waa rabiicatu rabiicatu bnu kacabin daaaba waa kitaabka suwar min xayaati saxaaba daaaba rabiicatu bnu kacbin daaaba waa dadaalay rabiicatu bnu kacbin fi lcibaadati cibaadaduu ku dadaalay liyaxdaa suu u dheefsado bimuraafaqati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay muraafaqadiisa iyo la rafiiqidiisa nebiga inuu la rafiiqo fi ljannati jannadana kula rafiiqo soo u dheefsado kamaa xadiya sow u dheefsaday bikhidmatihi oo ugu libaanay nebiga khidmadiisa iyo wa suxbatihi fi اdunyaa sow nebiga adduunyada u laasimay inuu aakhirana nebiga maciise ahaado awgeed buu cibaadada ku dadaalay rabiicatu bnu kacbin ninka la yihahdo asxaabi ah qaala rabiicatu bnu kacbin kuntu waxaan ahaa fatan wiil ninkaasoo xadiida sinni da-diisu yar dhahay lamaa waktigii baan waxaan ahaa wiil da-diisu yar dhahay ashraqad ay iftay waaya ashraqad nafsii naftaydu ay ku iftay binuuri liimaani iimaanka nuurkiisa wamtala'a fu-aadii fu-aadkayga iyo xabadkayga laabtayduna ka buuxsamay bimacaani lislaami islaamka macaanidiisa walama اktaxalat caynaaya labadayda indhood markay ku indha kuusheen bimar'a rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebi moxamed aragtidiis awala maratin kolkii koowaadba markii u horreysay axbabtuhu nebiga waaba jeclaaday fiiradii koowaad markaa nebiga indhaha saaray nebiga waa jeclaaday xubban jacayl jacaylkaasoo malaka mulkiyey calaya dushayda kulla jaarixatin xubin dhammaanteed oo min jawaarixii xubnahayga ka mid ah iyo acdaadayda xubin kasta oo xubnahayga ka mid ah oo min jawaarixi ayb xubbigaasaa galayba wa uulictu waa la igu mamanaysiiyey bihi nebiga walacan mamanaysiin oo sarafanii iga iilay can kulli maa shay dhammaantii caddaahu nebiga ka soo haray calayhi الsalaatu wasalaam faqultu fii nafsii naftayda waxaan idhi daata yowmin maalin wayxaka liibaantaada yaa rabiicatu rabiicow yaa waa kelimatu taraxum naxariistaadee liibaantaadee lima maxay baadan laa tujaridu nafsaka naftaada ugu keli yeelin ugu dhartirin likhidmati rasuulilah nebi moxamed shaqayntii sal alay slm shaqooyin kalaa ku dhex wadaaye nebiga keliya maa gaar u noqotid icrid nafsaka naftaada u bandhig calayhi nebiga bal horta nebiga u tagoo nebi allo adaan kuu khaas noqonayaa dheh fain radiya bika hadduu kaa raali noqdo sacidta waa liibaantay biqurbihi dhowaanshihiisa wafusta waa liibaantay bixubbihi jacaylkiisa waxadiita waa dheebsatay bikhayray اdunyaa wاlaakhirati adduuniya aakhiro labadeeda khayr uma maa labitu kama nagaan an caradtu nafsii naftayda inaan u bandhigay calىa rasuuli اllahi nebi moxamed salى اllahu عalayh wasalam warajowtuhu oo aan rajeeyey an yaqbalani inuu aqbalo nebigu fii khidmati u shaqayntiisaga yeelo warajowtuhu waxaan rajeeyey an yaqbalanii fii khidmati falam yukhayib waaye ma hoojin rajaa-i rajahaygi wixii aan maleeye waa hela waa radiya bi nebigu waa iga raali noqdo an akuuna inaan u ahaado khaadiman khaadim lahu nebiga fa sirtu waxaan ahaaday mundu daalika alyowmi maalinkaa laga soo bilaabo alzamo mid laasimid badan lilnabiyi nabiga nebiga alkariimi wanaagsan sala اllah alay w slam min dillihi hooskiisa nebiga hooskiisa anaa ka laasimid badnaa waa arrin aad u- u cajo badan cid kasta iyo hooskeedu waa isla socdaan wax iska laasimid badan ma jiraan nebiga hooskiisa anaa uga laasimid badnaa sida hooska uusan uga harin baan ka sii darnaa waaye oo waase asiiru waan soconaya macahu nebiga maciisa xay- aynamaa saara meel alaaliya meelu socdo waa duuru waan raacayay fii falaki nebiga raadkiisa baan wareegaya kayfa daara kayfa maa daara si kastoo u wareego meel alaali meeshuu aado famaa ramaa nebigu ma ga- ma ma ma milicsan bidarfihi araggiis bimacnaa ma fiirin bidarfihi indhihiisa araggiisa maratan mar naxwii xaggayga saa iima soo fiirin ilaa maultu waan isqotominayey waan istaagayey waaqifan xaalaan ahay mid taagan beynayday saa hadduu ii fiirshaba diyaar baan ah saasuu u tababaranya lig nebiga hortiisa calayh salatu salaam waa degdegay macnaha maultu waa degdegaya waaqifan xaalaan ahay mid taagan beynayday wamaa tashawafa nebigu calayhi salaatu wasalaam uma hanqaltaagin lixaajatin dan oo min xaajaatihi danihiisa ka mid ah ilaa wajadanii nebigu waa helayay musrican xaalan miduu degdegaya fii qadaa'ihaa xaajadaa gudiddeeda dantiisa inaa usoo qabto wa kuntu waxaan ahay akhdimhu nebiga miduu khidmeeya nahaarahu kullahu maalintiisoo dhan faida inqada nahaaru maalintu hadday dhammaato wasalla alcishaa alakhiirata cishaha dambe uu tukado wa aawaa ilaa beyti gurigiisa uu hoydo ahimmu waxaan ku fakerayey bilinsiraaf gadoomida anna inaan xaafaddayda aado laakinii anigu ma albathu ma nagaanayn markaan xagga aado an aquula inaan is idhaahdo fii nafsii nafsad ahaantayda anoo u sheekaynaya ilaa ayna xaggee baa tamlii aadaysa ayaa rabiica xaggee u socotaa falacallahaa qise waa qiso tacridu waxaa laga yaabaa inay u soo darido lirasuulillahi nebi moxamed sal lla ly slm xaajatun dan fi leyl caaw bilo caaw nabigu dan yeelay adoo maqan fa ajlisu markaasaan fariisanaya calaa baabihi albaabkiisa walaa ataxawalu kama tegaynin can catabati beyti gurigiisa catabadiisa oo xatabad baan inagu dhahna xaa baan ku bedelnaa meeshaas kaabiga ah baan u fadhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waqad kaana rasuulahi nebigu wuxuu aha sal alla alay waslam yaqdacu leylo habeenkiisa kii jira qaa'iman xaalu yahay kii gooya qaa'iman xaalu yahay mid taagan yusalli xaalu tukanayo farubamaa waxaa la arkaya samictu inaan nebiga maqlo yaqra'u isagoo akhrinaya bifaatixati alkita- bifaatixati alkitaabi suuratu alxamdi waa faatixada famaa yazaalu kama zuulayn yukariruhaa faatixada inuu celcelinayo ilaa waa macaan tahay faatixadu haziican in badan oo min alleyli haziican qayb in habeenka ka mid ah saacado buu faatixadii ku celcelinaya calayhi salatu wasalaam ayib taasi markay dhacdo xataa amalla ilaa aan anigu noogo fa atruka waa ka tegey aw taqlibanii caynaaya xataa taqlibanii caynaaya ilaa indhahaygu iga qaalib noqdaan faanaama aan seexdo warubamaa samictu inaan maqlaan nebiga la arkay yaquulu xaaluu leeyahay samica allaahu liman xamidah famaa zaala kama zuulay nebigu yuradiduhaa inuu celcelinayo ilaa macnaha dhadhansoo samica allah ilaahay waa maqlay bimacnaa taqabala allah liman xamidahu kan ku xamdiyey ilaahay waa maqlaya waa aqbalaya samica allaahu liman xamidah famaa yazaalu yuradiduha zamanan waqti aad wala ka dheer min tardiidihi celcelintiisa lifaatixati اlkitaabi intuu celcelinaya in ka badan isagoo celcelinaya waqad kaana waxaa ahaa min ducaa min caadati rasuuli lahi sal اla alay slam nebiga ilaahay caadadiisa waxaa ka mid ahayd annahu maa sanaca lahu annahu shaaniya maa sanaca uma sancaynayn lahu nebiga axadun qof macruufan wanaag ilaa axabba wuxuu jeclaanayay an yujaaziyahu calayhi inuu ka abaalmariyo ka jazeeyo abaalgud bimaa shayna kaga jazeeyo ku xidhi huwa shaygubaa ajallu ka weyn minhu waaye waxay ka dhigan tahay an yujaaziyo calayhi bimaa uu ku jazeeyo huwa isagoo ajallu minhu ka weyna badan wuxuu u sameeyey wax ka weyn inuu u sameeyo ayib saasaa dhacays waqad axaba wuxuu nebigu jeclaa an yujaaziyanii inuu iga abaalmariyo calaa khidmatii u khidmayntayda lahu nebiga aan u khidmaynayey faaqbala calaya nebigu ay soo qaabilay daata yowmi waqaala wuxuu yidhi yaa rabiicatu bnu kacabin war yaa rabiica binu kacabow faqultu waxaan idhi labayka yaa rasuula allahi wasacdayk waxa weeyaan labayk samcan waijaabatan laka faqaala wuxuu yidhi salni i weydiiso shay-an oo shay weydiiso ucdihi laka ku siiyeene waa shay waxay wax iga codso wax badan baa ii shaqaynaysa abaalgud farawaytu waan fekeray qaliilan xoogaa ayaan fekeri deedna uma qultu waxaan idhi nafsadayda ma nafsadayda maaha nebigaan kula hadlay nebigu waxaan ku idhi ahmilnii ii kaadi yaa rasuulallah liandura aan eege bimaa adlubhu minka bal waxaan kaa codsanayo waxay weydiiso haye wixii baan ka fekeraya qof wax kasta laga helayaa wax ku yidhi wax iga codso nebigaa yidhi nebi allow ii kaadi uma culimaka markaasaan ku ogeysiinayaa faqaala wuxuu yidhi laa ba'sa calayk haye jaanis waa leedahay jaanis baa haysataa soo feker wa kuntu waxaan hay yowmaydin waagaas maalinkaa shaaba nin dhallinyaraayo faqiiran faqiiroo laa ahla lii reer aan lahayn walaa maala xoola aan lahayn walaa sikana gurina aan lahayn wainamaa kuntu waxaan ahaa aawii mid u dulmo u hoyda ilaa sufati اlmasjidi masaajidka sufadiisa asxaabu sufa meeshoodii weeye waa meel la yaqaan hadda maca amhaalihi xaalan ahay rag ila mida oo xertii rasuulka oo min fuqaraa'i اlmuslimiina waa asxaabadii rasuulka wa kaana naasu dadku waxaan yadcuunanaa kuwa noogu yeera biduyuufi اlislaam islaamka martidiisii baa halka degan ninba wuxuu u keenayo faidaa ataa axadun qof markuu yimaado oo min almuslimiina bisadaqatin markuu u keeno ilaa rasuulillaahi nebiga sala allahu calayh wasalam bacada bihaa nebigu sadaqada waa diraya kullahaa dhammaanteed kullihaa annahu sadaqada dhammaanteed ilaynaha annaga nebigu sadaqada waa ka xaaraan wax allaal wixii sadaqaa xagga ii dhaafiyo weeye nebigu waxba kama reebanayo ugeeye asxaabu sufada waidaa ahdaa lahu axadun qof markuu nebiga usoo hadiyeeyo hadiyatan akhada minhaa shay-an xoogaa buu ka qaadan jira wa jacala baaqiyahaana lanaa inta kalena annagu noo soo diri jira waxa weeye duyuuf islaam baa meesha fadhiye faxadaatnii nafsii waxay iigu warantay an adluba inaan ka codsado min rasuulilaahi nebiga shay-an oo min khayri dunyaa adduunya maalkeeda wainahu lixubbi اlkhayri khayrka waa maal lashadiidun sooma xoogaa xoola ah taasoo aqtani bihi aan kaga hodmo min faqrin faqriga wa aqduu aan ahaado kal aakhariina xaalaan la mid ahay kuwa kale daa maalin mid xoola leh iyo wasawjin xaas iyo waladin ilmuhu rag la mida xoola iyo xaasas iyo ool iyo dad leh inaan dhaho xoola iyo cood laakinii maa labisu kama nagaan an qultu inaan is-iri anoo isla sheekaysanaya tabban laka halaag baa kuu ahaaday yaa rabiicatu bnu kacabow ina dunyaa adduunyadu zaa'ilatu waa mid zuulaysa faaniyatun waa dhammaanaysaa waina laka fiihaa adigana waaa waina laka waxaa ku ahaaday fiihaa adduunyada dhexdeeda risqan risqigaasoo kafalahu llahu caza wajal ilaahay kuu kafaalo qaaday waayi mayse falaa budda waxaa laga maarmaana an yaatiyaka wixii laguu qoray inay kuu yimaadaan luqmad laguu qoray adoo aan qaadan dhiman maysid warasuulu nebigu sala allahu calayh wasalam nebi maxamedna fii mansilatin buu ku sugan yahay darajo weeye cinda rabbihi alla agtiisa rabiicow laa yuraddu lahu aan la celinayn nebiga macaha mansilada maceeda dalabun wax laga codsaday alle ilaahay agtiisa darajo ku leeyay wuxuu codsadayna ka waayi mayo nebigu fadlu minhu nebiga ka codso an yas'al allaha ilaahay inuu weydiiyo laka kuu weydiiyo min fadlil aakhirati aakhira fadligeeda arrin aakhiro ku bedelo fadaabat nafsii arrintaydii baa u diib noqotay lidaalika arrinkaas wastaraaxd lahu arrintaasay yaa ku xasishay ku raaxaysatay uma jiئtu ilىa rasuulilah nebi mxamed baan u imi salى اllah alيه waslm faqala wuxuu yidhi maa taquulu yaa rabiicatu warabiicow war maxaa leedaha oo aniga ku ere wax iga codso faqultu waxaan ya rasuula اllah asaluka waxaan kaa codsanayaa kaa tuugayaa kaa rabaa an tadcuwa liya allah ilaahay inaa ii barido tacaalى an yajcalanii inuu iga yeelo rafiiqan laka saaxiib fi اljanna jannada inuu rafiiq iga kaa dhigo faqaala sal lla alay slm wuxuu yidhi man awsaaka bidaalika yaa kugula teliyey yaa fikraddaas ka soo hesho kugula teliyey kuu dardaarmay inaad arrintaa i weydiisatid faqultu waxaan idhi laa maya wallaahi maa awsaanii bihi axadun qofna iima dardaarmin walaakinaka adigu xiina qulta lii markaa ii tiri salni i weydiiso ucdika ku siiyeene xadaatnii nafsii naftaydu markii hore waxay igu sheekaysay an asalaka inaan kaa codsado shay-an oo min khayri dunya adduunya maalkeeda uma maa labitu kama nagaan an hudiitu in laygu hanuuniyey ilaa ihaari lbaaqiyati daarta baaqiga doorashadeeda cala alfaaniyati midda dhammaanaysa aan ka doorto fasa'altuka waxaan kaa codsaday an tadcuwa an tadcuwa allah ilaahay inaad ii weydiiso li aniga bian akuuna inaan noqdo rafiiqaka rafiiqaada fi ljanna waaya fasamata waa inagii xalay lahayn dadkan waxay u baahan yihiin in maxabada nebiga lagu afuufo oo la geliyo ruux maxabada nebiga ah calayh isalaat wasalaam macnaha sida saxaabadu ahaayeen siday uga buuxsameen bal arag taa dambay ka fekerayaan fasamata rasul lah sal sl nabig ilahi xoogaa dawiilan in dheer ba aamusa uma qaala wuxuu yidhi awakayra dalika yaa rabiica hayra waa iska kordhin awakayra dalika yaa rabiica war rabiicow mise waxa waxaan hayn baa codsanaysaa hubso ka fiirso yaa iska hubi ama wax kale ku beddelan lahayd faqultu waxaan idhi kalaa yaa rasuula allah famaa acdilu la simi mayo bimaa sa'altuka waxaan ku kaa codsaday shay-an waxba wax aan u dhigayo ma jidho faqaala wuxuu yidhi idan haddaa haddaaba rafiiq rabtay inaad xagga igula noqotid acinnii adiguna iigu kaalmee calaa nafsika naftaada bikarati sujuudi sujuud tiro badnaanteed salaad badan bay sujuudi ka timaadaa dee inta meel fariisatay sujuud dabada u qaban mayside waxa weeye sunno badan soo tuko faralkana lama badiyo faralku waa intiisi waaye fajacaltu waxaan gudagalay adabu inaan ka caado yeelanayo adabu inaan ku dadaalayo fi lcibaada liaxdaa inaan dheefsado bimuraafaqati rasuulilah nebi maxamed waxaa haddaad samaysaa darajadaa helaysaa ama xoolahaa helaysaa qof la yidhi ama shaqadaa haddaa qabataa lagu dallacsiinaya dee waxaa lagu xidhay ninkaas sujuud badan waxaan ka caado yeeshay si aan nebi maxamed ula rafiiqo filjanna inaan cibaadada ku dadaalo kamaa xadiitu saan ugu liibaanay oo ugu caado yeeshay bikhidmatihi iyo suxbatihi nebiga fi dunyaa uma inahu shaniya iska dhish lam yamdi ma tegin calaa daalika arrinkaas waqtun dawiilun waqti dheer xataa naadaanii rasuul alla nabigu ii yeeray sal lla sl wa qaala wuxuu yidhi alaa tatasawaju yaa rabiica war mayaadan guursanayn rabiico dee waxaa weeye waa waa guurla-aanta ku dahday faqultu waxaan yidhi maa uxibu ma jecli an yashqalanii shay-un shay inuu ishuqliyo can khidmatika khidmadaadan iga shuqliyo yaa rasuul haddaan reer yeesho shaqadaan kugu hayo dee nin xaas yeeshay baan noqonayaa halkaan iska fadhiyey baan ka tegayaa uma inahu laysa cindii midda kalena anigu ma hayso maa ahmuru bihi zawja xaas waxaan meher uga dhigo walaa maana ma hayso uqiimu xayaata nolosheeda aan ku toosiyo bihi maagaba nolosheeda waxaan ku toosiyana ma hayo fasakata nebigu waa aamus uma ra'aanii aaniyatan marka waa dambo i arkay ila hadlay wa qaala wuxuu yidhi alaa tatasawaju yaa rabiica faajabtu waxaan ugu jawaabay bimili maa qultu lahu wixii aan ku idhi fi lmarati saabaqati yaantii hore dee xoolana ma hayo khidmadaadana waa ka mashquulaya anugu an waxaan raba inaan halkaa fadhiyo cilmiga kaa barto nebi alla kuuna khidmeeyo laakinii maa in khalowtu lama khaali noqon maa iyo in kulmay weeye maa in khalowtu linafsi nafteyda lama khaali noqon xataa nadimtu ilaan ka qoomameeyey calaa maa kana minii wixii iga dhacayo aan ku jawaabay oo inta hadduu nebiku leeyahay maa guursatid adiga maxaa jawaabtaan ku agdhigay aad dhahaysid markasta wax ma hayo waana mashquulaya waqultu waxaan idhi wayxaka yaa rabiica liibaantaade wallaahi ina nebiya sal ly slam lacalamu minka isaga kaaga ogaal badan bimaa yasluxu laka waxa kuu suubada fii diinika iyo wadunyaakaba wa acrafu minka nebigu isaga kaaga aqoon badan bimaa cindaka waxaad haysato waxaa tahay taa xoolaleeda haddii kale waxaa tahay in isaga kaa og wallaahi lain dacaanii hadduu ii yeero rasuulullaahi nebi moxamed sal ly slam bacda haadihi lmara hadda ka bacdi ila zawaaji guur iigu yeero la ajiibannahu ajiibeenoo ka yeeleenoo ka yeeleen lam yamdi ma tegin calaa dalika dawiila waqtin waqti dheer xataa qaala lii rasuulu ilaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa tatasawaju yaa rabiica war rabiica miyaadan guursanayn waa markii saddexaad faqultu waxaan idhi balaa yaa rasuulallah nebi allow haye waa guursanaya faqultu waxaan idhi walaakinii nebi allow man yusawijunii yaa ii guurinaya wa ana aniguna kamaa taclamu saa igu taqaane aan ahay waa ay taqaanee maxaan hayaa waa guursanaya horta laakiin yaaba gabari siinaya faqaala sala اlه alay slm nebig wuxuu yidhi indaliq orod aad ilaa aali fulaanin reer hebel reer hebel hebel u tag waqul lahum u dheh ina rasuulallaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xabiibo udgoonihi weeye nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa tana meeshii nebi moxamed yaamurukum wuxuu idin soo farayaa yaamurukum wuxuu idin farayaa an tusawijuunii aniga inaa ii guurisaan fataatakum gabadhiinna fulaana tablaah fariinaan wadaa nebi maxamed wuxuu yidhi gabadhiinna ha ku siiyaan anigu fariin qaadanahay nebigaa soo yiri saa yeelaysaan idinka idin jidhaa fa ataytum waa u tegey marka fiiri waa u tegey cala sixyaan xaalan ku sugnaa xishood anoo yaxyaxaya war gabadhiinna ha idin siiya baa nebigu isoo yidhi anoo yaxyaxaya waqultu lahum waxaan ku idhi ina rasuul lahi sal l slm arsalanii ilayku waa iikiisoo diray litusawijuunii inaa ii guurisaan fataatakum fulaanataa gabadhiina kariimada ah heblaaye ah faqaaluu waxay dhaheen fulaanataa ma heblaayo faqultu nacam faqaaluu waxay dhaheen marxaban soo dhoweyn baa u ahaatay birasuulillahi nebi moxamed wamarxaban soo dhoweyn baa u ahaatay birasuuli rasuulillaahi rasuulka ilaahay kuu soo diray oo adiga ah wallaahi laa yarjicu inuusan noqonayn rasuulu rasuulillaahi nebi moxamed ergeygiisu ilaa bixaajatii dantiisa mooyaane waaye wacaqaduu lii gabadhii waa igu xireen calayhaa iyadii dusheeda faataytu nabiya nebigaan u tegey salawaat ullahi wasalam aleyh waqultu waxaan yaa rasuul allah laqad ji'tu waxaan ka imid min cindi khayri beytin beyd iyo guri qoys sii u fiicnaa baan ka imid haye sadaquunii warkaan u geeyey waa ii rumeeyeen ma warkaasaa wadaa layma baarin warkaa waa ii rumeeyeen waa ayib waraxabuu bii waana isoo dhoweeyeen wacaqaduu lii waana igu xidheen calaa cala bnatihim inantoodii famin ayna aatiihim laakiin xaggee baan uga keenayaa bilmeher meher arrintii fuliyee meher xaggee aan ka keenayaa fastadcar rasuulu nebigu wuxuu u yeeray sal alla alay slam burayda binu xusayb waa nin caana haddaa garataan wa kaana wuxuu ahaa sayidan oo min saadaati qowmihi reerkan ka dhashay raggooda waaweyn oo duqowda ah oo nabadoonnada waaweyn buu ka mid ah bani aslam baa nala dhihi jiray wa qaala lahu nebigu ninka odayga ahaa reerka iyagu wuxuu ku yidhi yaa burayda ijmacuu soo ururiya lirabiicatana lirabiicata wasna nawaatin laftimireed wasankeed oo dahaban ah fa jamacahaa li waa isoo urusho ninka sayidka ah nabadoonka reer la dhisaya laiskugu tagaaye waa la soo kaaliyey haa makaalaa la yidhahda iyo caawin faqaala lii rasuulu nebigu wuxuu yidhi sal alay slam idhab orod la tag bihaada xoolahan ilayhim iyagii reerkii u gee waqul lahum waxaa u dhahdaa haadaa sadaaqu sadaaqu bnatikum gabadhiinna meherkeedi waa kana reerkaan la dhisin baa meherka la bixinayaa markaas faataytuhum waa ula imi wadafactuhu waa u dhiibay ilayhi waqabiluuhu faqabiluuhu way aqbaleen waraduuhu waa ku raali noqdeen waqaaluu waxay dhaheen kaiirun dayibun waa xoolo badan baa keentay meher badan baa keentay laftimireed wasankeed wey faataytu rasuulahi nebigaan kusoo noqday salas waqultu waxaan idhi maa ra'aytu ma arag qooman qadu weliga akrama ka wanaagsan minhum iyaga falaqad raduu waxay ku raali noqdeen bimaa cadaytum wixaan siiyey calaa qilatihi yaridiisana lala qabo wa qaaluu waxay dhaheen kaiirun dayibun wixii yaraa kama qawadin mana dhihin haba yaraadee bal iska keen ee waxay dhaheen kaiirun dayibun waana badan yahay waana wanaagsan yahay isagu waa saluugayaa waa soor ninka wadaa saluugaayo kan loo wadaa maxaa moodaa weeye waxa weeye isaga wayla yadhaha nebigu kusoo noqday ninkaani waa nin nebiga u gogo-ayoo saxaabi weyn oo xerowa waxba ma hayo dinta ilaahay buu u gogo-a gabadhii waa la xihay meherkiina waa la helay hadda labadaba waxaa leh hawsheeda nebiga fikraddeeda waa soo noqday wuxuu yidhi reerku waa fiicnaayeen fa min ayna lii xaggee iiga ahaadeen maa shay uulimu bihi aan ku weliimeeyo yaa rasuulallah haddii reerka weliimaa la qalaayo markii arooskee waxaa lagu alabariga xaggee laga keenayaa nabi alow taasaa taagane faqaala rasuulu nabigu sal lla sl nebigu wuxuu ku yidhi liburayda ijmacuu soo ururiya burayda waa ninkii weynaa oo awal u keenay xogaaga meherkaa oo reerka odaygiisa ah u soo uruuri lirabiica famana kabshin wan weyn lacagtii alabarigii fabtaacuu lii waxay ii soo gadeen kabshan cadiiman samiinan wan weyn oo shilis ama cayilan waaya markaas maxaa dhacay kaarabada waaya faqaala liya rasuul sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi idhab erod tag ilaa caaishata caaisha aad waqul lahaa waxaa ku dhahdaa caaisha xaaskii rasuulka an tadfaca laka inay kuu dhiibto maa cindahaa waxa agteeda min ashaciiri heeda wankii waa la hayaa koosaartii baa la rabaa rootigii booskii rootiga ma fahanteen wankii waa suqaarkii iyo hilibkii wey cunadii lagu meeshii u noqon lahayd kimistaa la rabaa faataytuha caaishaan u tegay faqaalat waxay tidhi ilayka ku dheg ilayka qabso almiktala salladda yaa waxa weeye zambiil min khuusin geetimireedka laamihiisa falag dembiil laga sameeyey waaya waa la waayay dayib waxa weeyaan hal zimbiil fa fiihi waxaa ku jira bay tidhi sabcatu aasucin toban waxaa la toddoba saac oo shaciirin heeda laa wallaahi baan ku dhaartay maa cindanaa wax dacaamun hayruhu caaisha waxay tiri wallahi inaan cunno kale hayn toddobada koo saac oo shaciirta ah oo zimbiishaa ku jidha qaado haddii nebigu ku soo diray waaya ayib fandalaqtu waxaan la tegey bilkabshi wankii iyo washaciiri heedii ilaa ahli zawjatii zawjadayda reerkoodii faqaaluu waxay dhaheen ama shaciiru heedda fa naxnu annagu nucidduhu annagaa diyaarinaynaa wa ama alkabshu wanka famur asxaabaka adiga gabadha guursanaya reerkaada amar an yucidduuhu laka inay kuu diyaariyaan ha waay wanka idinku soo diyaariya laakiin kibisa annagaa waxaynan waay wala dulumaat wala nuuri baa layidhi masina waa iftiinku waa cajiib ilaahay nuur hayna sii waayahay fa akhadtu lkabsha wankii baan soo qabsan ana iyo wanaasun oo min aslama qabiiladaydi reer aslama ah fadabaxnaahu waa gowracnay wa salakhnaahu haraggaan ka siibnay wa dabakhnaahu waa karinay faasbaxa waxaa ahaaday cindanaa khubsun iyo walaxmu shaciirtii oo kimistii ah iyo wankii oo ah hilibkii faawlamtu faawlamtu waan weliimeeyey wadacawtu rasuula اllahi sala اllah alay slm nebi ilaahi baan u yeeray weliimadaydii faajaaba dacwatii waa iga yeela waa soo ajiibay weliimatu cursigana lamaba diidaba nebi maxamed qofkii ugu yeeray gurigiisa nasiib badan ah uma ina rasuula اllahi nebi moxamed salى اllahu alayh wasalam manaxanii ardan nebigu dhul buu isiiyey ninkii reerkooda xoolaha loo baahanya oo ilaa jaanibi ardin dhulkii ardo kale dhinaceeda ardadaa kaleoo le abibakr sidiiq abubakr sidiiq dhulow lahaa dhul ku dhegan buu yidhi nebigu qaado dhulkaas ninka waa la xooleynayaa reerkiina waa dhisan yahay fadakhalat calaya dunyaa adduunyaaba iska iska kay soo gashay buu yidhi meesha haddii dad yimaado dunyaduna waa timaadaa odayaashu dhahaane adduunyaa timid xataa ida ikhtalaftu xataa inii anigu ba yidhi ikhtalaftu waa iskila waa is waa khilaafay maca abibakar aniga abubakar waxaan isku khilaafnay calaa naqlatin geetimireed adduunya maanta lagu murmayaa faqultu waxaan idhi hiya fii ardi geetimireedka dhulkayga xuduudkiisay ku jidhaa faqaala sayd cumar abubakarna wuxuu yidhi bal hiya fii ardi warmaya aniga dhulkayga ku taal geeddaani xuduudkaada kuma jirno fatanaasactu waa la dooda fa asmacanii wuxuu i maqashiyey abubakar kelimatan oo karihtuha aan dhibsaday kelimad buu igu yidhi falamaa badarat minhum markay ka soo baxday alkelimatu kelimada afkiisa nadima calayha waa qoomamey ilaa ina aladiina ataquu idaa masahum dayfun ama daa'ifun min ashaydaani tadakaruu hameen dhawitaan qaadanayn isla markaasba kelimaddii wuxuu yidhi allah waxbaa iga dhacay sayidku waa isqoomamey wuu soo orday wuxuu yidhi waqaala yaa yaa yaa rabiica o rabiic rudda calaya milaha iyadii oo kale idheh فجزاء سيئة سيئة مثل سما يدو كلا إده حتى يكون إلى أوقع هذا قصاصا رد قاس حتى يكون الرد اسم كان قصاصا فقلت عن الله مي والله لا أفعل إن أنا كلها ما واحد تري وكان كله كراه واحد تري كم ده يعني فقال حيري إذا هذا آتي رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشكو إليه waxaan uga cabanayaa imtinaaca ka diididdaada can iliktisaasi mina inaa iga goosatay inaad diiday aakhira in wax la ii raacdo ma rabe nebigan kuu dacweynaya wadalaqa ila nebiy nebigii buu soo aaday abubakr sal allah alay slam famadaytu fii iri anna raadkiisaan soo dabagura ya waay faqtasaa fartadda calaa aafaarihima qasasa waa soo dabagura soo raaca ila nebiga igu dacweynayaa fatabicanii qowmi tolkayna anay soo dabagaleen banuu aslam ah waqaaluu tolkay waxay dhaheen huwa ninkan abubakar ah alladii waa ninkii bada'a bika kugu bilaabay warka oo fashatamaka ku caayey uma yasbiquka mar misna wuxuu kaaga hormarayaa ilaah rasuulah nebi maxamed sal slam fa yashkuuka misna wuu ku ergeynayaa nebigiibuu kugu ergeynaya intuu isaga xaggiisa arrintu ka timid faltafat faltaf fal tafattu ilayhim tolkay baan milicsada ninbaa tolku waxa weye inta ku shubaan gilgilaano meel ka tuuraan inta fiirshaan waqultu waxaan ihi wayxakum liibaantiina atadruuna man haadaa ninkaan ma garanaysaa haadaa ninkaan asidiiqu wey waduu shaybati lmuslimiina muslimiinta odaygoodii wey ciroolihii muslimiinta waa kana duqii muslimiinta waa kana odaygii muslimiinta waa abubakar irjicuu ordaya aada noqda qabla an yaltafita intuusan ida arag war kale iska daa yuusan idin arki qabla an yaltafita intuusan idin soo milicsan isagu oo fa yaraakum idin arko fa yadunna u maleeyo annakum idinku innamaa ji'tum inaad u timaadeen lituciinuunii inaad iigu kaalmaysaan aniga calayhi isaga oo fa yaqda u sii xanaaqo waa yeelka muslimiinta la dhaha ninkan waa yeelka muslimiinta ha ka xanaajinina hadduu idin arko moodo inaani garab siinaysaan inta sii xanaaqo oo markaa fa ya'tiya rasuula nebiga u tago oo fayaqdaba nabiy nebiguna carooda sal liqadabi haddii abubakar xanaaqo nebigu xanaaqayaaye oo fayaqdaba allahu ilaahayna xanaa la xanaaqo biqadabihima abubakar iyo nebiga xanaaqooda oo fayahlika rabiica rabiica halaagsamo ha iga darinine iga noqdo anaa iska raacaye firajico waa noqdeen uma aataa abubakar abubakar ee wuxuu u tegey annabiya nebiga sal alla alay slam waxadaahu lxadiida warkiiba u sheegay kamaa kaana waxba kuma darin siduu ahaa hadal baa iri iga goosaan iri waana diiday ninkan farafaca rasuulu sal lla sl nebigu ra'sahu madaxiisao ilaya saasuu iisoo eegay kor waqaala wuxuu yaa rabiica maa laka walisidiiq adiga abubakar maxaa idin maxaa idin dhex maray maxaa isku haysaa maxaa idin dhex yaal faqultu waxaan yaa rasuulalahi araada minii wuxuu iga doonayaa oo keliya an aquula lahu inaan ku dhaho kamaa qaala lii wuxuu yidhi wuxuu yidhi buu leeyahay idheh wixii oo kale falam afcal anna ma yeelin intaas weeye wax kale ma jira muwa anuu waxba sameeyey waxa aan ku idhi idheh buu ileeyahay faqaala sal sl wuxuu yidhi nacam sax laa taqul lahu hadhihin kamaa qaala lak wuxuu ku yidhi hadhihin wuxuu ku yidhi hadhihin walaakiin qul lahu waxaa ku dhahdaa ninkan waa waa yeelka muslimiinta kafir allahu liabi bakr hadalkuu kuu yidhi dartiis ilaahay ha kuu dhaafo dhow ducee kelimaddii daawadeeda wata uu ku yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi kafir allaahu laka yaa abaabakar ilaahay ha kuu dhaafo abubakr waxbaa tiri famadaa waa tegay abubakar walxaal caynaahu labadiisa indhood tafiidaani ay shumayaan min addamci ilin waay tafiidu min addamci xasanan waay walxaal huwa yaquulu abubakar uu leeyahay jazaaka allaahu canii khayran yaa rabiicata bna kacbin rabiica binu kacabow adigana ilahay khayr ha kugu abaalmari xaggayga ha kaaga abaalmariyo jazaaka allaahu canii khayran yaa rabiicata bna kacbin والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب